Star FM News.
kulan wacan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a nato ka falcelisay qorshaha dib loogu furayo dugsiyada wararkaas soomaaliyana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo bogaadiyey horumarka dhanka ganacsiga ay gaareen soomaalida ku nool kenya iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimo jimcaha taariikhdun ay ku beegan tahay tobanka bisha shanaadii mey ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay labada bisha kow iyo tobnaad ee dulqacda ee sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idinla socodsiinaya qodobada warka subaxnimo ururka qaran ee macalimiinta dalka ee nact ayaa dowladda dhexe ku buuriyey in dib u furka dugsiyada wadanka ay ku saleyso xaaladaha kala duwan ee ka jira xarumaha waxbarashada xogayaha guud ee night collins oyu ayaa sheegay in dugsiyada qaar ay wajahayaan xaalado adag oo aan la fududaysan karin ayuu ayaa arrintan ka hadlay xilli uu booqday xarumaha waxbarashada ee deegaanka nyando ee ismaamulka kisumu waxa uu xusay in burburka xarumaha kasoo gaaray daadadka iyo baahiyaha ka jira aynan isku mid ahayn sidoo kale waxa uu sheegay in lacagaha satuuqa qaran ee horumarinta deegaanada ee n g c d f aynan ku filneyn in dib loogu dhiso kaabiyaasha burburay ee xarumaha waxbarashada tani ayaa imaaneysa iyadoo lagu wado in xilli dugsiyeedka labaad ee sanadkan u bilowdo saddex-iyo tobanka bishan shanaad ee mey ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaa maanta ismaamulada kala duwan ee dalka lagu qabanayaa munaasabado lagu beeri doono geedo si loo yareeyo saameynta isbeddelka cimilada kenyaanka ayaa lagu booriyey in ayagoo ka faa'iideysanaya fasaxan qaran ee la shaaciyey ee hoosha si weyn uga soo baxaan wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo keymaha ee dalka soypantuya ayaa sheegtay in bartilmaameysiga dowladda uu yahay in la beero hal bilyan oo geeda ah madaxa wasiirada ee dalka musalia mudavidi ayaa dhirbeeridda ku hogaamin doona shacabka iyo mas-uuliyiinta ismaamulada tarakanisi iyo sidoo kale ee kenyaaga xeer ilaaliyaha qaranka justin muturia ee isna tegaya bamoyd gaar ahaan keynta iyo indonet waxaana halkaasi ku helin doono madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka felix gosgey wasiiradda wasaaradda soybantuya ama wasaaradda deegaanka ee dalka soybantuya ayaa iyadana ku sugnaan doonta ismaamulada fiiga iyo samburu halka dhigeeda warfaafinta elodowalo uu gaari doono nandi kisii wasiirka wasaaradda gaadiidka kibchumba murkumen iyo dhigiisa tamarta david jirjir ayaa iyagana geedo ku beeri doono mombasa homa bay bringo iyo sidoo kale kericho tani ayaa qayb ka ah qorshaha dowladda ee toban sano gudaheed lagu beero ilaa shan iyo toban bilyan
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamsa cabdi barre ayaa bogaadiyey horumarka baaxadda leh ee dhanka ganacsiga ee ay gaareen soomaalida ku nool waddanka kenya gaar ahaan magaalada nairobi waxa uu xusay siday muhiimad u tahay xiriirka soomaaliya iyo kenya gaar ahaan faa'iidooyinka iskaashiga ganacsi ee labada bulsho ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ku buuriyey ganacsada soomaalida ee kenya inay sii wadaan hal abuurka iyo ku dhaqanka mabaadi'da ganacsi ee suuban si loo ambaqaado guulaha la gaaray waxa uu hoose ka xariiqi in xukuumaddiisu ay diyaar u tahay fududaynta wax kastoo caqabad ku noqon kara horumarka ganacsiga soomaalida isagoo carabka ku adkeeyey in lasii wadi doono dadaalada dibudhiska iyo taageerada ganacsatada soomaalida meel kastoo ay joogaan ra-iisul wasaare xamse ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka go-an tahay taageerada iyo horumarinta muwaadiniinteeda meel kastoo ay joogaan gaar ahaan kuwa ku hoolan ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha waxaana hadaladiis ka mid ahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaan u mahad celinaynaa dowladda kenya oo runtii u suurtagelisay dadkeenna inay halkan ku soo dib isugu aruursadaan isugu yimaadaan caqligooda iyo maskaxdooda ilaahay siiya geliyaan deedna ay waxan oo kale ka soo saaraan marka ayaguna way naga faa'iideen innaguna waan ka faa'iidnay waan isku raynay annaguna waxaan ka shaqaynay inaad sii degtaan idinkoo kalsooni qaba oo dawladdiinna iyo dawladda kenya ay saaxiibba yihiin oo aad east africa community aad ka mid yihiin oo aad xuquuqday leeyihiin east africa dadka ku noole aad idinkana leedihiin inaad ku noolaataan aan ugu talagalnay waana suurtogelinnay waana hirgelinnay waxaana ku faraxsanahay maanta inaad la mid tihiin sida kuwa kale ay u nool yihiin inaad idinkana u noolisi sharaftooda oo kale inaad annagu waxaan ka shaqaynaa dadka soo qofka soomaaliga inuu karaamadiisa la ilaaliyo diintiisa la ilaaliyo dhaqankiisa la ilaaliyo caqligiisa la ilaaliyo xoolihiisa la ilaaliyo intay dhahday diinta islaamka ha la ilaaliyay uma soo degtay gebigeeduba in loo ilaaliyaanu annagu ka shaqaynaa tii qaybo ka mida ayaa idinkana ee caawa u fadhinaa marka aad iyo aad baan runtii u faraxsanahay inaan idiin imaado waa ku faraxsanahay caawa waa farxad iyo raynrayn iyo inaan idinsoo salaamo oon idin arko waanan ku faraxsanahay qalbigaan runtii caawa noo deggan dadkanagaan dhex joognaa waanan ku faraxsannahay aad iyo aadaan idiin salaamayaa waxaanan idiin rajaynayaa guul dalkiina waa idin sugayaa cilmigiinna iyo caqligiinna iyo xoolihiinna idinka sugayaa annaga waxaan ku dadaalaynaa soomaaliya wakhti dhow in saan oo kale laga dhiso haddii ilaahayna way jiraan moolal waaweyn oo caasimadda muqdisho laga sameeyo oo garooba laga sameeyo oo hadda baydhabo laga sameeyey ilaa hargeysa ka samaysan kismaayo laga sameeyey kulligood way jiraan runtii laakiin weli kan oo kale maanaan gaarin iyo inaan sidan oo kale ugu damaashaadno marka waa u soo soconnaa ilaahay idankiis taasna ogaada u tooghayo waddankiinnii meel fiican buu marayaa waana wada guulaysanaynaa insha allahu tacaala islii iyo shacabkeedu ha noolaadaan guulna waa idiin rajaynaynaa aad baad u mahadsantihiin hadalkan ayuu xali ka jeediyey suuqa ganacsiga b b s moll ee ku yaala xaafadda islii ee deegaanka kamakunji ee ismaamulka nairobi gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliya ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa safiirka dowladda isutaga imaaraadka carabta danjire axmed jumca al rumaysi la qaatay kulan diiradda lagu saaray sidii dowladda imaaraadka carabta ay hay-addan uga saacidi laheyd sidii gurmad deg dega loo gaarsiin lahay qoysaska ay saamaynta ka soo gaartay roobabka guga inay weli jirto cabsi xoog leh loona baahan yahay sidii loogu toghayn lahay halista biniaadinimo ee ka dhalan karta fatahaadaha iyo daadadka ka dhasha roobabka la filayo toddobaadyada soo socda safiirka imaaraadka ayaa gudoomiyaha hay-adda sodma ku wareejiyey toddoba kun oo kortoon oo ay ku jiraan qeybaha kala duwan ee raashinka iyo kun teendho kuwaasoo hay-adda ugu talgashay inay dibudejin loogu sameeyo qoysaska saameynta kasoo gaartay roobabka dhowaana hay-adda lagu soo wareejin doono safiir axmed jimca al rumaysi ayaa muujiyey siday uga go-an tahay dowladda imaaraadka garab istaagga shacabka iyo dowladda soomaaliya isagoona ballanqaaday inuu si dhow ula socon doono xaaladaha roobabka guga gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliya ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa warbaahinta uga warbixiyey qodobadii uu kala hadlay safiirka imaaraadka waxaan mar kaleentood la wareegaynaa alaab runtii ay ugu talagaleen ummadda soomaaliyeed oo cunno iyo hoyba leh dabcan alaabtan gadaashyadii ka muuqato oo teendhooyinkii iyo raashinkii kala gedisnaay ee walaaluhu ay dhiibi jireen ayna kaga muuqdaan ma ahan waa for example laakiin alaabtan oo badan oo qaarna ay mataqaanaa sodmo ay ku wareejiyeen mar hore qaarna ay hadda ay soo wadaan ayaan runtii kala wareegaynay maadaama aan bannaanka in la aado ay ka jeclaysteen inaan gudaha alaab for example kula wareegno saasay ku waxaysan tahay waxaan rabaa marka ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaan uga mahad celinaynaa dabcan walaalahayna dowladda imaaraadka oo mar kasta na garab taagan waxayna garab taagneedaa abaarihii waxayna garab taagneed fatahaadihii ilniinada waxayna garab taagantaha fatahaaddan guga oo runtii cabsi weyn laga qabo taasoo runtii aad iyo aad iyo aad loogu baahan yahay garab istaagooda waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa walaalkayna safiirka safiir axmed oo runtii mar kasta aan aan aan ka nasan ummadda soomaaliyeed oo habeen iyo maalin nala xiriirayo oo shaqada nala wado oo dabcan keliya inuu nala wado maahine isku dayo inaan wax allaale wixii la heli karo haddana sidii loo gaarsii lahay nagala shaqeeyo oo ummadda ku hubsado in allaale intii la helo sidii loo gaarsii lahay waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad uga mahad celinaynaa garab istaagaas weyn ummadda soomaaliyeed nama hilmaami doonto macali safiir aad iyo aada u mahadsan
dhankaas iyo caalamka haddii aan eego waxaa magaalada koonfureed ee rafa ee dalka falastiin ka qaxay qiyaastii siddeetan kun oo qof kumanaan qof oo kale ayaa isku dayay inay magaaladaasi isaga baxaan iyadoo uu sii xoogeysanaya ama uu sii xoogeynaya duulaanka dhuleed ee israa'iil tani ayaa imaanaysa iyadoo lasoo tabinaya in halkaasi uu ka socdo dagaal culus oo u dhexeeya xamaas iyo ciidamada israa'iil milatariga israa'iil ayaa dhanka kale sheegay inuu haysto dhammaan hubka weerarka rafaa ku fulinayo kadib markii uu madaxweynaha maraykanka jo biden sheegay inaynan hub dheeraada ku wareejin doonin xukuumadda ra-iisul wasaare benjamin netanyahu ugu yaraan soddon iyo afar kun sagaal boqol iyo afar qof oo falastiiniyiina ayaa lagu dilay duqeymaha israa'iil ee khaza laga soo bilaabo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore iyadoo la dhaawacay toddobaatan iyo sideed kun shan boqol iyo afar iyo toban kale warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda stafm waa nagaynta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin waramayey ciddu warkayga istaagay waxay dib uga daalacan karaan barta internetkana ku leenahay ciwaankeedunu yahay w w w fm co k e halkaasoo qaab qolaha looga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey